hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta deeq raashin ah gaarsiisay qoysas danyar ah oo ku nool nawaaxiga gobolka banaadir gaar ahaana meelaha ay ku nool yihiin bulshooyinka nugula ay saameeyeen duruufaha adag ee abaarta iyo sooboolnimada agaasimaha waaxda gargaarka ha-adda sodmo saare cali yuusuf oo hadal ka jeedisay halkaasi ayaana sheegtay in deekhdani ay qeyb ka tahay dadaalada ay hay-addu ugu jirto gargaarka bini'aadanimo iyo xoojinta taageerada loo fidinayo dadka ay duruufuhu saameeyeen bismillaahi raxmaan raxiim ramadaanulkariim waxaan ku jirnaa tobankii ugu dambeeyey ee bisha barakaysaneeda ramadaan waxaa maanta halkan aan afursiin ku siinaynaa ku dhowaad laba boqol oo qoys oo soomaaliyeed oo ku dhaqan daafaha magaalada muqdisho dadkaas oo ah hay-adda maareynta masiibooyinku maanta ay ugu tala gashay in ay afursiiso raashinkan oo isugu jira raashinka noocyadiisa kala duwan waxayna hay-addu maalmahan ay waday afursiin dadka masaakiinta ah ee u nugul maaragtay dhibaatooyinka in ay kala qayb qaadato afursiinteeda insha allah waxaan rajaynaynaa haddii alla idmana inta dhiman ee ramadaanna inaan sidaan u sii wadi doonno haddii alla idmo waxaa garabkayga taagan walaashay oo mas-uul dadkan ka ah waxaan ugu wareejinaynaa laba boqol oo qoys oo maanta afursiin ah dadkaanna adigu aad u khidmadaynaysa mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey waxaan u mahad celinayaa mahad gaara iyo mahad guudba hay-adda sodma gaar ahaan maxamuud macalin maadaama uu dhibaatadeenna iyo baahideenna uu ka danqaday horta waa u mahad celinayaa waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaali oo dhan iyo dowladda soomaaliya waxaa hal mid oo kale aan leeyahay hadda hal cunug ayaa wuxuu yidhi calan yahowna caawi carruur cayra baynu nahay cindiga kuma haysana saaka waxaa cunne eh carruur soo barakacdee baa ciidda wada taal calan yahowna caawi ilaah baa caawisa marka ereygaas waxaa ka danqaday hay-addan sodma marka waa idiin mahad celinaynaa dadkiina waa kuwaanaa indhoolayaal curyaamayaal marka waxaan ka codsanaynaa inuu noogu saa'idiyo baahideenna waa yartahay hadda waa badan tahaye hadda intuuna siiye waa uga mahad celinaynaa hana noo sii saa'idiyo waana mahadsan yahay hay-adda sodma ayaa bisha ramadaana inta lagu jiray waxa ay gargaara bini'aadanimo gaarsiisay dad badan oo danyar ah